waa askari ka tirsanaa ciidamada dowlada federaalk lagu magacaabo xasan aadan oo kamid ah ciidamada dowlada federaalk ee lagu soo tababaray dalka etoobiya askarigan ayaa xabus kusoo dhiibay maamulka islaamiga ee gobolka shabeellaha hoose isagoo uu dambeyn kasoo goostay ciidamada dowlada federaalk xasan waxa uu waran ka warma halka uu tababar kusoo qaatay xilli uu ku biray ciidamada dowlada federaalk isagoona qayb ka ah xamladii lagu soo qaaday deegaanyo degmooyin ka dhaca gobolada dhexe ee bartamaha soomaaliya magaca xasan cabdijiif ciidamada guutuwalahay labaatanaad arinina laba kun labaatan iyo labadii atoobi muqdano suudan kow hore musaa nala keenay waraba iyo elbarof tan oo hal habeen oo hal subax oo elbarof dagaal ku dhacay iyo hal maalin oo laisku qabtay oo wahbo maalinta kalena waxaa ku dhacnid oo elbur maalin saddex baad oo lagu soo bixiyey bahal beerlaab iyona saddex qasnid askariin ayaa fariin u diray askarta kale ee saaxiibadiisa ee uu kaga soo tagay ciidamadooda federaalka iyo safka shisheeyaha ciidamada inay soo laabtaan oo dana ay siraacaan ay gaalnimada kusoo laabtaan saasan u baaqaya muddooyinkii dambe deegaani degmooyin dhaca wilaayada islaamiga shabeellaha hoose waxaa soo gaarayay ciidamada dowlada federaalka kasoo baxaya safka dowladda kadib markii ay garooseen waxay ku jiraan inaysan fiicneen iyagoo ugu dambeyn go-aansa inay isaga soo baxaan safka shisheeyaha kusoo duulay dalka